أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqolixyoafartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimo kuwooda ugu doorkaroon howlgallo kala duwan oo khasaare lagu soo gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda riddada turkiga ayaa mar kale ka hadashay qorshaheeda ku aadan boobka khayraadka dalka soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay la dagaalanka maamulka riddada axmed madoobe xilli uu sii xumaanayo khilaafka labada dhinac maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada bakool ayaa tartan qur'aan akhris ah u qabtay ardayda madaarista qur'aanka kariimka ee degmadaas sidoo kale wararkeenna saakay waxaannu idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan go'aanka ganacsatada gobolka banaadir ay albaabada isugu dhufteen suuqyada magaalada muqdisho intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna saakay kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay qeybo ka mid ah deegaanada wilaayadaasi ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaal toos ah oo lala beegsaday askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta howlgalka hore waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee raboorka degmada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen konayo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka cadow dibile ee hoostaga degmada afgooye qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidkii kolonyada isla goobta ayuuna ku basbeelay waxaana bakhtiya dhaawac ku noqday askartii la socotay gaariga la qarxiyey sidoo kale shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadin ah waxaana ku dhintay hal askari oo murtad ah shan kalena waa ay ku dhaawacmeen howlgalladani ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxay imaanayaan xili labadii maalin ee lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka dhaceen duleedka degmada buloburte ee bariga wilaayadii hiiraan waxaana dagaaladaas allah falligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan sagaashan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah
mahadsanid yaasir dowladda riddada turkiga ayaa mar kale ka hadashay qorshaheeda ku aadan boobka khayraadka dalka soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa inoo eegaya warkaas wasiirka cusub ee batroolka iyo macdanta kooxda riddada soomaaliya murtada daahire shire maxmed iyo dhiggiisa dalka turkiga ayaa kulamo ku yeeshay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga labada mas-uul ayaa ka wada hadlay howlgalka shidaal baarista ee uu soomaaliya ka wado markabka orug rais oo ay leedahay xukuumadda ankara taasoo u soo xidxiidanaysa xayuubinta kheyraadka waddankan wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka turkiga albarslan bayraktar ayaa shaaca ka qaaday in uu markabka org rais uu dhameeyey boqolkiiba konton cilmi baarista sismites ee badda soomaaliya sidoo kale waxaa lagu waramayaa in labada dhinac ay ku heshiyeen inay bilaabaan hanaan cusub oo wada shaqeyneed oo ku saabsan macdanta soomaaliya iyadoona markaan dowladda riddada ee turkiga ay u hanqaltaagayso daabulshada kheyraadka macdanta noocyada kala duwan ee ku duugan dalkeena markabka laga leeyahay dalka turkiga oo lagu magacaabo orog rais ayaa ku soo xirtay dekadda magaalada muqdisho bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay isagoo ku andacoonaya inuu baarayo islamarkaana sahamin ku sameynayo shidaalka soomaaliya balse xaqiiqdu ay middaasi ka fog tahay kooxda muqdisho iyo mid ankara ayaa ku heshiiyey sidii dalkan ay uga boobi lahaayeen si wada jir ah weliba harcad ah shukran abuushayba kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka go-an tahay la dagaalanka maamulka riddada axmed madoobe xilli uu sii xumaanayo khilaafaadka labada dhinac casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya murtad cabdulaahi fartaag oo ah wasiirka amniga kooxda riddada soomaaliya warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo axmed madoobe fartaag ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay magaalada raaskabooni uu soo qaaday axmed oo duulaan ku ahaa ciidamada uu sheegay in halkaasi ay geeyeen balse dagaalkooda ayay halkaasi dib oga gorteen markii dagaalka uu dhacay wuxuu intaasi raaciyey in weli ay u qorshaysan tahay kooxda riddada inay la dagaalamaan axmed madoobe uu ku tilmaamay inuu yahay nin ka fallaagobay nidaamka xasan guurguurte madaxweynihii wakhtigiisi dhacay ee axmed maxamed islaan ahaa oo dowladda soomaaliya ku amar diiday diidayna maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa fikirka dowladnimo inuu qayb ka qaato waa kii ku duulay oo saddex boqoloo kilomitir raaskaambooni ciidanka qaranka ee isteellaha calanka watay ugu duula ugu tegay halkaas eedaysana loo qoray dembiilaa loo qoray waad ogtihiin wax muxuu aha idinku celin mayo oo waa wada haystaan idinkaa warbaahinta ahaa halkaasaa madaxweynaha amar uu ka bixiyey ayaa waxaa la yidhi ciidanka soomaaliya looma tababarin inay wiil soo madaxabad ku ridaan dib uga baxa ka gurta waad ogtihiin kun iyo xoogaa ciidan ah oo soomaaliyeed haddii dagaalkaas foodilis gelin lahaa waad ogtihiin meeshaas wixii ka dhici lahaa ciidankanagii asagoo bad qabo ayaa xamar u yimid dowladnimada waxay ku jirtaa in lasoo hoggaansamo axmed waa fallaagoobay dowladnimadii wuu ka baxay qarankii buu aqoon waayey wuxuu ku duulay dowladda soomaaliya iyo ciidankeedii waa la iska dhicinaya axmed inta raacda hadduu la yidhaahdo dhanka kale waxa uu ka hadlay murtad fartaag dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado isagoona eedda dagaalkaasi dusha ka saray axmed madoobe inuu ka dambeeyey wuxuuna ku eedeeyey in axmed madoobe maalmihii lasoo dhaafay abaabul dagaal uu ka waday degmooyinay ka mid yihiin baardheere shukran akhoona cazaam maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa tartan qur-aan akhris ah waxa uu u qabtay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo eegaya
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور waa munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana lagu tartansiinayay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada tieglow kaas oo muddo toddobaad ku dhow ka socday masjidka jaamaca ee abubakaru sidiiq ardayda ayaa ku tartamayay shan iyo tobanka jus tobanka jus iyo shanta jus ee qur-aanka kariimka waxaana munaasabada kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiinta maktabka dacwada iyo midka jamciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayada waxgarad waalidiin iyo boqolaal ka leh oo qeybaha dadweynaha ah qaar ka mid ah culimadii iyo waxgaradkii munaasabada kasoo qaybgalay ayaa kalimaadkan madasha ka jeediyey walaalayaal dadka muslimiinta guud ahaan mayba waajibshu aha ini kitaabsho ilaaliyan difaacadan anjihaadan andhamadan naftiyo iyo nafiisto kabiyan walwalba oo qaali ah ini kitaabka alle ku qaalisinyi ogaadan ini maarnay haddiiba kitaabka alle nololiyo ka dabaqan ini walwalba maaragtay ilaahay adduunyadiyo aakhiradiyo ini anhagaagaso oo liiban adduunyadii aakhirada ee fi daarayni siyaw aaminan iska kaaladan dadka muslimiinta ah kheyrka badan leh kitaabka alle ini la koryeela ansuran mujaahidiinta ah gayaadidii onka korayta iyo meelo onka hoosayta una hata la noolna badhinta indhahayto inuuna garab surugnan yaa waajibniya walaalyaal ilaahay maara subxaanahu wa tacaala ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankaunkan ama dadka hanuuniyey tii oo markaa toosanaanta badan ahayd waa dadan toosanaanka badan badadka hanuuniya qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamay marka kitaabkaasoo kitaabka la baradahayo laga tartamahayo xaddo markaa linfadhiyo munaasabadiis wiiniyowji linfadhi marka fadlka qur-aanku islaamay kamid aha rasuulka sal alay wasalam way beeray fadlu lqur'aani calaa saa'iri alkalaam ka fadli illaahi calaa khalqihi qur-aanka fadlkusa leeyi calaa saa'iri alkalaam ku fadl badan yihi maylatoo eyah ka fadlillaahi calaa khalqihi walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala kalaamshay walku fadl badan mala ragaaw tan haddaba culimmadaan inku sheekoytiyo kulankuun haddu kulansagnaan rasuulkan calayhi salaatu wasalaam meenayinku sheegoyey dad kulumaa uma jaraan guri ilaahay guryaalshay kumadha oo ilaahay kitaabshay akrihayaan inna isdarsiyaayaan ilaa hoo jaraanba sakiiniyaha kadagaasare rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasalooshiyaha kadagaasa raxmada ilaahay ha daboolasa malaa'igda ha xeeraraasa ilaahayna subxaanahu wa tacaala way baa huseey ka huseey fii man cindahu malaa'igdus orodiis aadan yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana ka hosaa walaalayaal wayba dardaarmaane ardayta ini dadaalka dadaalka daraan waalidiinta dadaalkii hadduu dadaaleen ini dadaalka sii daraan macallimiinta dadaalkii hadduu ku muuqday ini dadaalka ka daraan ugu dambeyn waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey guud ahaan ardaydii kaalimaha sare ka gashay tartanka waxaana xusid mudan in si gaar ah loo abaalmariyey hal madraso oo ardaydeedu galeen inta badan kaalimaha ugu sarreeya mahadsanid cabdilqani ugu dambayntiina sida qodobada warkaynaba idinku maqlayseen waxaynu idiin soo gudbinaynaa haatan warbixin ku aadan go-aanka ganacsatada gobolka banaadir ee albaabada isugu dhufteen suuqyada magaalada muqdisho nuur cali warsame abuushayba waa kan dhaqaalaha dalka soomaaliya ee dhaca qaaradda geeska afrika ayaa dhulka kusii hoobanaya kadib markii ay waddanka ka dilaaceen kooxo diirato ah kuwaasoo magaca dowladeed ku boobaya hantidii dadka ka wada dhexaysay iyo midda gaarka loo leeyahayba hoobashada dhaqaale ee dalka ayaa lagu qiyaasayaa inay ku dhowdahay bilowgii sagaashimaadkii kolkaasoo ay dhacday dowladdii dhexe islamarkaana soomaaliya ay martigelisay dagaallo sokeeye cidnama saadaalinayn in iyadoo la joogo sanadka labada kun shan iyo labaatanka uu shaqaaqooyin u xirmayo suuqa bakaaraha oo ka mid ah suuqyada ganacsi ee ugu waaweyn bariga qaaradda afrika suuqan waxaa ka shaqaysta boqolaal kun oo qof waxaana lagu iibiyaa inta badeecooyinka laga soo waarido geeska qaaradda bakaaraha oo ay taalla hantida ummadda soomaaliyeed ayaa sanadadii lasoo dhaafay wajahayay xaalad adag oo amni ah kumnaan ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa suuqa lagu soo daadiyey kuwaasoo dhac iyo handadaad u geysanaya ganacsatada halkani waa suuqa ganacsi ee ugu weyn soomaaliya maanta kama jirin haba yaraatee wax ganacsi ah sababo la xiriira waxaa haawanaya dhammaan waddooyinka suuqa soo gala waxaana albaabada loo laabay goobaha ganacsiga
xaaladda suuqani aad ay xooga kacsan tahay wuu xirxiran hadda suuqa saaka bandow ah annagana alyooman ku shaqaynaa waxaa waye cawad haddaan dukaanka xirno ilmo cawad waa qadaya wallahi hadda waxaan maqlaynaa hay-ad waxaa suuqa xilaana masugidda tawaran ku maqlay nin iska soo imaanaya lacagta canshuurta wuxuu iska kaan leeyahay waxaa macquula inaa lix toban bishba ay imaato mar weliba cagajuglin iyo handadaad wax laga qaado inta badan suuqa bakaaraha wuu xirxiran yahay meelaha qaarna way furfuran yihiin ganacsatada gobolka banaadir ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inaysan xamili karin lacagaha baadda xaddaafka ah ee ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya waxay sheegeen inaysan awood u lahayn bixinta lacagtan oo ah mid baad ah oo ay soo rogtay hay-adda sirdoonka shaadaldareerka ah guddiga ganacsatada suuqa bakaaraha wuxuu warbaahinta u sheegay inay xirnaanshaha suuqa ay isla go'aamiyeen dhammaan ganacsatada suuqyada magaalada muqdisho kooxda riddada ayaa ganacsatada ku soo rogtay cashuuro kala duwan oo tirabeel ah tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda murtadiinta ayaa lacag gaar ah dul dhigtay ganacsatada wasaaradda ganacsiga maamulka gobolka banaadir hay-adda shaadaldirirka sirdoonka iyona lacago baad ah ayay dul dhigtay ganacsatada waxaana sii dheer iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir ee murtadiinta oo iyana lacago lagu sheegay cashuur ku soo rogay goobaha ganacsiga arrinkaa oo sababay in suuqyadu ay xirmaan aada maanta ay xamaasadeen u kacsan tahay suuq waxaa waaye jawgiisa nooma saxno mar welibana noqotulyoomkii waxaa ku shaqaynaa dheeli aniga ubadkeen haddii maantao kale aan u shaqayn waxaa macquula inaa shaxaad iyo warsiniyo eberta naga ilaala aan maanta ku biilno marka waxaa waaye culeys sidaan mar weliba noo soo koraayo ma waqti waqti ka dambe isoo taraayo mar welibana lidka nagu ah in nagala yareeyo waxyaabahan mar weliba waddo munaasab haddii lagu keeno waa ku bixinaya laakiin mar weliba nin iska soo imaanaya lacagta canshuurta wuxuu iska kaan leeyahay waxaa macquula inaa lix toban bishba ay imaato mar weliba cagajuglin iyo handadaad wax laga qaado canshuur iyo wax ay meel ay u jeedaan aana aqoon laga qaado mararka qaarkood xir haddii kale saddex bilood keenaa leeleeyahay midda qashinka keenaa leeleeyahay midda maaliyadda keenaa leeleeyahay midda shatiga keenaa leeleeyahay shir jirayd oo ay wasiiro ka tirsan kooxda riddada maanta muqdisho ku qabteen ayaa buuq dhaliyey kadib markii ay wariyaasha wasiirada wax ka weydiiyeen lacagaha baadda ah ee ganacsatada lagu soo rogay iyo arrintan xirnaanshaha suuqa weyn ee bakaaraha balse wasiirka amniga murtadiinta ayay ku adkaatay inuu ka jawaabo waxaana la arkayey wasiir ku-xigeenka warfaafinta kooxda riddada oo handadaya saxafiyiinta soo hadal qaaday arrinta xirniyaanshaha suuqa bakaaraha suu u sheegaya wasiirka horta wax muxuu ahaa khariijul mawduuc ah mawduuc ah wax wasiir
iisug iisug wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda idin kala hadli doonta
waxda weyne xaq lagu leeyahy waxaa weeye inay iska bixiyaan canshuurta ay dowladdu ku leedahay taas ayada ah cidna looga gaban mayo maxaa yeelay adduunka wuxuu ku dhismaya waxaa weeye canshuur wey laakiin wax canshuurka saa'id ah oo ka dheeri ah wixii dhaca waa nala soo wadaagaya wasaaradaha ku shuqulka lawxinaya golaha wasiirada u fadhiisanhayo insha allahu wax dadweynaha dhibahayo lama samayn doono haddaan u sheegayaa wixii dhibahayo waxay dhib u arkaan oo laakiin maxaa la yidhahdaa ay yidhahdaan waxaan qarannimadan kuma fiicno muxuu ahaa dowladnimadan kuma fiicno diyaar uma nihin maxaa la yidhahdaa in muxuu ahaa dadka lagu dhibo diyaar uma nihin laakiin laakiin laakiin laakiin laakiin ha dhamaado mawduucan aan ka hadlayno arrinta maaliyadda waa idin kaga jawaabayna walaalkay raalli ahow raalli ahow raalli ahow raalli ahow walaalkay raalli ahow raalli ahow suu u sheegaya wasiirka horta wax muxuu ahaa khaarijul mawduuc ah mawduuc ah wax wasiir raalli ahaada iisug iisug wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda idin kala hadli doonta waliyaalaad tihiin waa laydin casuumay waa laydin sharfay wixii laydin sharfo laydin casuumay weydiiya mawduuca wasiirka amniga inuusan canshuurka ala hadli karin oo ina shaqadiisa ahayn waa ogtahay nin wariyaha oo professional ah ataa waa lagala hadlaa mawduucan ha dhammaado xeeraalyaha hadalka iskale insha allah suuqa xiran iyo waxaas waa run
magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka ayna ku yaalaan kaabayaasha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka ayay ganacsatada jeebweynta ah bilaabeen inay hantidooda kala baxaan sababo la xidhiira cadaadisyada uga imaanaya madaxda kooxda riddada ilwareedo ayaa sheegaya in bangiyada la faarujay oo lagala baxay lacagihii naqdiga ahaa ganacsatada ayaa maalgashiyo ka bilaabay dalal dhaca bariga afrika sida kenya iyo tanzaniya qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay inay u adkaysan waayeen lacagaha baada canshuuraha lagu sheegay ee xadaafka iyo tahdiidka ugu imaanaya murtadiinta
now qaybahan danyartahaan nahay iyo tafaariiqleyda yarka ajeengadaha now culaysa waxaa nagula saaray waraaq soo goostay ilaa ilaa marjintiga ilaa ilaa ku shaqeeya aninkana marjinta malihin dad danyaraa iska nahay oo dabakaayeeley ah barkaygaan iskaga xamaalnaa marka now culaasyadaasaa iska jiraan xaaladda suuqu new aad ay xooga kacsan tahay wuxuu xiran hadda suuqa saaka bandow ah annakana alyawm aan ku shaqaynaa waxaa waye cawad haddaan dukaanka xirno ilmo cawad waa qadaya waxa noo kala hara ma laha suuqa culays waxaa loo xiran yahay ciidamada amniga waxay dhaheen ilaa ilaa emergentiga la soo goosto wasaaradda maaliyaddana waraaq soo goosto qoftaan waraaqdaas haysan meel ma furi jirto emergentiga hore waa loogu shaqay jiray laakiin dadkii dan yartahayo haddana lafa caadiga ku shaqay jireen haddana ilaa ilaa hadda lagu qasbayo marka culays iyo iftihaamaa iska jirna ilaahay farja fure ciidamada ay noo soo dirayaan culayska ay na saarayaan inay naga dhaafaan annaka shacabkeeda un baan nahay ayadaa u shaqaynaa ayadaa canshuur naga qaado ayadaa koryo meel kasta lacag nooga qaado marka haddana heer waxayna gaarsiiyaho ilmihii hadda ay qadayaan cabsida ganacsatada ayaa sii xoogeysatay kadib markii kooxda riddada oo kaashanaysa saraakiil cadaan ah oo xalana ku sugan ay xireen akoonada kumnaan ganacsataha kuwaasoo hantidooda la xiiray iyagoo lagu marmarsiyoonayo la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada dhulboobka iyo arqaladaynta suuqyada ganacsi ayaa iyana qayb ka ah inay ganacsato caan ah ay hantidooda kala baxaan caasimadda soomaaliya dowladda dulqaadka ku yar lacagay u baahan tahay iyadana dulqaadka maadaama uu ku yaray waxay isticmaalaysaa haddana qaab aan lagu raadin lacag oo ah inay dadkii qoray iyo ciidan iyo wax lamida ay baqaradoodii tagaan arrimahaas oo isku biireen waxay kalifaysaa inay ganacsatadu waddankii ka guuraan wasaa la socoto lacag aan hal bilyan ka yarayn baa labadii sano ugu dambeysay kenya gashay oo waddanka ka baxday magaalada muqdisho ganacsiga sii yaraanaya maalin maalinta ka dambe oo waddamo kale u guuraya maalin ka dambe waxaa imaan doonta dee cid canshuur laga qaadaba in la waayo waxay tahay qofkii ay ka filayeen inuu ayaga amnigooda ilaaliyo oo canshuurtii inuu bixiyey inuuna bixin loo soo diro inuu kontaroolo baa wuxuu u isticmaalaya hubka oo watay iyo dowladnimada uu labisan yahay inuu ku baado oo laaluush ka qaato oo dhibo oo mushkilad uu ku furo dadkii sidaa darteed ganacsiga duusa faa'iido lehen waa looga shaqaynaa warbixino soo baxay ayaa muujinaya in dakhliga fardiga ah ee qof walba soo gala maalintii gobolka banaadir aada hoos uga dhacay ayna adag tahay in dadka danyartaha ay ku noolaadaan magaalada sicir bar iyo hoobasho dhaqaale ayaa laga soo calaamadeeyey magaalada muqdisho qandaraasyo ay shirkadaha dhismaha ka shaqeeya iyo kuwo badeecooyinka soo dejiyo ay si madax bannaan u qaadan jireen ayay madaxda kooxda riddada joojiyeen waxayna ku bedeleen shirkado ay xigtadoodu leedahay arrinkaa oo meesha ka saaray fursado ganacsi oo caasimadda ka jiray
warbixintaasaad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkeen abuushayba ayaa warkeenii saakay u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doonna sidaas iyo nabaadiinu noolu kulante wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir